wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka puntland maxamed cabduqaadir ayaa qalab beereed ku wareejiyey iskaashatooyinka beeraleyda gobolka bari agabkan ayaa si gaara loogu talagalay deegaanada ceel daahir barooqle karin laag iyo dulcadayle agaasimaha hay-adda seedo muxudiin maxamed maxamuud ayaa ka waramaya ahmiyadda mashruucan mashruucan haddaan u imaado mashruucan wuxuu ka shaqaynayey oo la shaqaynayey iskaashatooyinka deegaanka gobolka bari oo ay ka mid tahay ceel daahir barooqle dulcadale karin iyo laag dhammaantood iskaashatooyinka waa la dhisay mashruuca gacan ka geystay in iskaashatooyinka la dhiso laysku agaasimo guddoon iyo guddi ay yeeshaan maxaanku idhaahdaa xafiisyo iyo maamul ay ku maamushaan arrimahooda wax soo saarka ayuu mashruucu gacan ka geystay wuxuu tababar siiyey xubno beeraley ah oo gaaraya laba boqol lixdan iyo sagaal oo isugu jira shantaas goobood tababarkaas kadib mashruucu wuxuu gacan ka geystay in beeraleyda laga kaabo horumarinta beeraha iyo wax soo saarkooda mudane wasiir shaqadan waxay socotay muddo afar bilood ah beeraleyda tababarka la siiyey oo lagu tababaray habbeerashada wanaagsan goosashada kadib khasaaraha dhaca sidii loo yarayn lahaa waxa kaleeto oo mashruucu gacan ka geysanayey in qalab loo qaybiyo beeraleyda ay ku horumariyaan wax soo saarkooda qalabkaasoo isugu jira tuubooyinka aan hadda horteenna yaalla caagagan oo loogu talagalay inay qudaarta ku qaataan oo ay ku ilaashadaan qalabka halkan yaalla mudane wasiir waa waa waxa weeye soil test kit aan loogu talagalay beeraleydu inay ciidda ka hor intaanay beeran ay ku baaraan ku ogaadaan nafaqada ciidda iyo nooca ay tahay iyo sidii ay ay ugu kalsoonaan lahaayeen resultka ka soo baxa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka puntland maxamed cabduqaadir oo qalabkan wareejiya ayaa beeraleyda kula dardaarmay wax soo saar taya leh shaqada wanaagsan ay seedo qabatay afarta bilood aad baan bogaadinaynaa waxaan isleeyahay seedo waxay muujisay mashruuc soo socday oo dhammaystirkiisa aad si fiican u dhammaystirtay oo ka soo bilaabmay kobciya kow oo maanta uu u gudbay multilateral isagoo sugaya kobciya two inuu yimaado hadduu ilaah yidhaahdo marka seeda iyo maamulka iyo howlwadeenadeeda aad baan uga mahad celinaynaa shaqadan wanaagsan ee afarta bilood ku qabteen oo aad ii farxad gelinayso maantana aan aan maaragtay aragno waxa ay qabteen runtii diyaar baanu nahay inaan la shaqayno iskaashatada gobolka bari ee beeraleyda inaan u khidmayno inaan waxay soo saaraan wixii intaan wax ka qaban karno karankayaga inaan la qabanno inaan suuqu geyno inaan kala shaqayno nimanyo waxaan isku ognahay dad yahow inaannu beeraha xooga saarno waxaa la yidhi gabdhaha u badan gabdhaha waxaan leenahay intaa uga sii bata wax soo saara waddanka wuxuu u baahan yahay inaynu la soo baxno waxay innagu cuni lahayn sanadihii lasoo dhaafay wasaaradda beeraha iyo waraabka puntland oo gacan ka helaysa deeqbixiyaasha ayaa horumarin ballaaran ku samaysay tayada wax soo saarka beeraha puntland